radio kismaayo codka jubbaland mar kale subax wanaagsan guud ahaan tiimo qaybahayni u dambeeyay ayaan soo gaarnay gordhow barnaamijka waan soo afmeeraya hase ahaatee hal iyo laba dhegayste aan kusoo afmeera ayaan siinayaa dhegaystaha leynka ee doonaya barnaamijka inuu ila qayb qaato helo asalamu calaykum waan ka xumaa dhegaystahaasi qadka leynka ayaa ka heliyey dib usoo beegsan ayaan leeyahay hadduu waqtiga ku saamaxo mar kale subax soo wici kartaan oaad doorka barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan furaha waa labo toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar lambarku furuhu waa labo toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa adigoo doorkaaga ka qayb qaadanaya sidoo kale inooga warbixinaya xaafadada saakaysi loogu abraystay adalaynta ka jirtaa dhanka kale adigoo halkan subax wanaagsi ka dhacaya salaanaha wadu marinaya saaxiibadaada ehel iyo asxaaba lambarku furuhu waa labo toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo beegsan kartaa mar kale subax wanaagsan idil ahaantiin goob kastaad joogtaan u maqalka raadiyaha idiin soo gaaraya subaxadii wacnaada ayaan idin leeyahay dhegaystaha laynka ayaan siinaya doonaya barnaamijka ka qayb qaatay doorkiisa helo asalamu calaykum helo asalamu calaykum waan ku xumaa dhegeystahaasi asalaamu calaykum wacalaykum salam kusoo dhaweynaa magacii goobta
walaal waa bidow kudoora waxaan halkan degaan goobweyn subax wanaagsan aan kuleey oo kusoo dhaweynaya dhankaaga saaki haddaad inooga warbixisid deegaankaaga saak si loogu abraystay
walaal macaan xana jow macan ba ku seexnay mid lamid ba ku socnay mar dilo socnay wax la faahyaanay goowaha barashada goowaha caafimaadka goowaha ganacsiga waxa dib loo furay maqaaxadooyinkii waxa dib loo furay dukaamadooyinkii waxa dib loo furay farmashooyinkii marka hadda gawaarada kuwa magaalada u sokacan kuwii kaloo ka dhex shaqeynayaan deegaanka googweyn marka waxaan ku dhihi lahay googweyn waa waa basbash iyo barwaaqo maasha allah waa tahay bal dhankaaga saaka iyo halkan subax wanaagsan ka leeda salaanaha wadu marinaysaa
halkan waxaan ka salaamayaa saaxib adigu ugu horeysa waxaa ku leeyahay subax wacan aroori suuban niqaankaada waxaa leeyahay subax wacan aroori suuban dhankaas xaafada usoo dhaadhaco waxaan salaamayaa maridangan dhankan iyo dalxiiska waan salaamayaa waxaa leeyahay subax wacan aroori suuban macal sabriya dhankaas iyo bulaamo waxaa leeyahay subax wacan aroori suuban kalsooni ahaanta biyaha waxaa leeyahay subax wacan aroori suuban cabdullaahi muuse kutul xish waxaa leeyahay subax wacan aroori suuban bukhaari igula sugan goobweyn waxaa leeyahay subax wacan aroori suuban fasaax igula sugan goobweyn waxaa leeyahay subax wacan aroori suuban dhammaan asxaabta reer goobweyn reer kismaayo dhammaan reer qaamqaam waxaa leeyahay saxaan aroorsoban adagana waxaa kuleeyahay jawi iyo quraal ku wanaagsanahay mid lamid ah ayaa ku leeyahay saaxiibka barnaamijka sida qiimaha badan adigala qayb qaatay waan kaaga mahadcelinayaa subax wanaagsan arooryo qurux badan ayaan ku leeyahay subaxu ha ku wacnaado dhegaystaha xiga ayaan siinayaa ee doonaya barnaamijka nagala qayb qaatay doorkiisa ilo asalamu calaykum halo waan ka xumaa dhegaystahaasi qadka laynka ayaa ka hiiliyey dib soo beegsaan leeyahay hadduu waqtiga kuu saamaxo mar kale subax wanaagsan idilaantiinba goob kastaad joogtaan umaqalka raadiya adii soo gaaraya subaxadii qurux badnaada waxaan soo gaarnay qaybii u dambeeye ee barnaamijka guntii iyo gabagabadii ayaan sii soo gaarnay mar kale subax wanaagsan goob kastaad joogtaan umaqalka raadiya adii soo gaaraya subaxadii qurux badnaada ayaan idi leeyahay dhegaystaha xiga ayaan isna dhankiisa siinaya ee doonaya barnaamijka inuu ka qayb qaato ilo asalamu calaykum waan ku xumaa dhegeystahaasna qadka laynka ayaa ka heeliyey dib soo beegsaan leeyahay mar kale subax wanaagsan guud ahaantiima goob kastaad joogtaan u maqalka raadiya adii soo gaaraya subaxadii wacnaada ayaan idin leeyahay waa barnaamijka oga waa beriga ee radio kismaayo subax wanaagsan arooryo qurux badan goob kastaad joogtaanna u maqalka raadiyaha idii soo gaarayana subaxaadii qurux badnaado telefonka furuu waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijkan inagala qayb qaadan kartaa kaalintaada adigoo inooga warbixinaya xaafadaada isaaki si loogu abriistay iyo hadalaha inta ka jirta mar kale subax wanaagsan ayaan idin leeyahay goobkasaad joogtaan u maqalka raadiyaha idii soo gaarayana subaxaadii qurux badnaada ayaan idin leeyahay laynka furuhu waa laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaa dhegeystaha laynka ayaa siinaya ee doonaya barnaamijka inu nagala qayb qaatay kaalintiisa helo asalamu calaykum halo waan ka xumaa dhegeystahaasi mar kale subax wanaagsan goob kastaad joogtaan umaqalka raadiya adii soo gaarayana subaxadii qurux badnaada ayaan leeyahay guud ahaan tiim goob kastaad joogtaan umaqalka raadiya adii soo gaaraya subax wanaagsan arooryo qurux badan ayaan idin leeyahay guntii gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waa qaybeynii u dambeeyey iyo xilyahan aala habada isku maxslaamiin jirnay subax wanaagsan arooryo qurux badan goob kastaad joogtaanna umaqalka raadiya adii soo gaarayaba subaxu hadii qurux badnaada ayaan idin leeyahay waa hagaag subax wanaagsan saaxiibayaal goob kastaad joogtaan umaqagraad yaa idii soo gaarayana subuuxu hadii wacnaada ayaan idin leeyahay waa barnaamijka oga waa beriga qabeynii u dambeeyay aan soo gaaray guntii gabagabadii barnaamijka saaxiibayaal subax wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaan inta barnaamijka igala qayb qaatay inta qadka taleefonku samixi waayaba waxaan leeyahay subax wanaagsan aroori qurux badan ayaan leeyahay goob kastaad joogtaan umaqagraad yaa soo gaar dhammaanba usoo gaaraya subax wanaagsan arooryo qurux badan goob kastaad joogtaanna subaxaadii wacnaada gudaantaan kusoo afmeeraya barnaamijka oga waa beriga oo si toosa ad ogala socoteen warbaahinta radio kismaayo codka jubbaland intaan kulmada midkaa midkiis kala xadiga taga saani amaan allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subaxan subaxan subixiisa kale saani amaan allah
waxaad sugin sarakaco istaag